إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن assalaamu calaykum waraxmatullah kusoo dhowaada warka fiidnimo dowladda itoobiya ayaa sheegtay inay ciidankeedii sii wadi doonaan duulaanka soomaaliya xili dowladda federaalk ay sheegtay in ciidanka itoobiya laga reebayo ciidamada bedela iyo kuwa admiis shacabka magaalada beledweyne ee xarunta gobolka hiiraan ayaa sheegay inay la dhibaataysan yihiin burburka wadooyinka magaalada oo aynu jirin maamul wax ka qabtaa wilaayada islaamiga ee shabeellaha hoose ayaa madraso weyn oo haweenku wax ku bartaan ka heligelisay deegaan hoostaga degmada awdheegle mid ka mid ah musharaxiinta maamulka la baxay jubbaland ayaa weerar afkaha ku qaaday axmed madoobe isagoona ugu baaqay inuu ogolaado in lala tartamo ku dhowaad toban milyan oo itoobiyaan ah ayaa la xanuunsan cudurka malaariyada halka in ka badan kun ruux oo itoobiyaan bilo gudaheed u dhinteen cudurka malaariyada maleeshiyaadka amxaarada ee faano ayaa sheegtay inay saraakiil iyo askar ku dileen weerar ka dhacay waqooyiga itoobiya آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن kusoo dhowaada warkii oo dhan dowladda itoobiya ayaa sheegtay in ciidankeeda sii wadi doonaan duulaanka soomaaliya xili dowladda federaalk ay sheegtay in ciidanka itoobiya laga reebayo ciidamada bedelayo kuwa admis warkani maxamed daahir ayaa soo jeedinaya iyadoo waayadii lasoo dhaafay dowladda federaalka madaxdeeda ay sheegayeen in ciidamada itoobiya aanay ka mid ahaan doonin duulaanka ciidamada shisheeye ee magaca loo badalayo sanadka cusub ee soo socda ayaa markii ugu horeysa waxa ay dowladda itoobiya sheegtay inaanay meelna uga socon soomaaliya wasaaradda arrimaha dibadda itoobiya ayaa war ay soo saartay waxa ay ku sheegtay in ciidankeeda jooga soomaaliya ay sii wadi doonaan dagaalka ka dhanka ah xarakada mujaahidiinta al-shabaab tallaabo kasta oo arrinkaasi u suurtagelin karana ay qaadayaan nebiad kitaajo oo ah afhayeenka wasaaradda arrimaha dibadda itoobiya ayaa shir jaraado uu qabtay maalintii shalay waxa uu ku sheegay in dowladda itoobiya ay sii wadi doonto mar kasta inay ka hortagto xarakada mujaahidiinta al-shabaab sida uu warka u dhigay mar kasta waxaa walaa cabni nagu haya al-shabaab waana sii wadi doonaa dadaalada aan ku doonayno in looga hortago in al-shabaab ay halis geliso amnigeenna qaranka ayuu yidhi afhayeenka wasaaradda arrimaha dibadda ee itoobiya warka ka soo yeeray dowladda itoobiya ee la xiriira inay sii wadi doonto duulaankeeda soomaaliya ayaa ku soo aadaya iyadoo dhowaan wasiirka gaashaandhigga dowladda federaalka cabdulqaadir maxamed nuur jaamac uu sheegay in ciidamada itoobiya aanay ka mid noqon doonin duulaanka shisheeyaha ee sanadka soo socda la doonayo in magacbaddan lagu sameeyo awooddiisana la yareeyo hadalka ka soo yeeray itoobiya ayaa xoojinaya aragti ay in badan sheegi jireen aqoon-yahanada iyo waxgaradka oo la xiriira in marnaba itoobiya aanay doonaynin in soomaaliya ay noqoto dal madax bannaan ciidankeedana aanay ka bixi doonin gobollada ay joogaan haddii aanan la helin cudud ciidan oo xabashida itoobiya ku qasabtay inay ka baxaan dalka sidaba dhacday intii u dhexaysay sannadihii labada kun iyo lixdii ilaa labada kun iyo sagaalka shacabka magaalada beledweyne ee xarunta gobolka hiiraan ayaa sheegay inay la dhibaataysan yihiin burburka wadooyinka magaalada oo aynu jirin maamul wax ka qabtaa cali aadan ayaa faahfaahinaya magaalada beledweyne ee xarunta gobolka hiiraan ayaa waxaa ka jira dhibaatooyin kala duwan oo ay ka mid yihiin burburka wadooyinka magaalada iyadoo aysan jirin wax maamul ah oo istaagay dayactirka wadooyinka cabashada magaaladan ayaa isdabajoog ahayd muddooyinkii lasoo dhaafay iyadoona la kala dhacayay mootobajaayta darwallada gaadiidka noocyadiisa kala duwan ayaa sheegay in burburka wadooyinka ay usii dheer tahay iyadoo jidadku ay biifadhiis yihiin marka ay roobabka da-aan laamiga dhibaatada ku qabna lama soo koobi karo xanuun bajaalle aan iska nahay beledkaanaan ka dhexmaalanaa laamigii asoo awalba xaaladiisu iska barakeysna haddaan roobkaana ku dooga u jeedaaho ila waxay hayse ilaalo ka dhanaa layidhi marka niyahow maamul hadda gacan biri inta ku qabto noo dhiso wixii haddii wila ay ku diidin kala habaya lama haayo xaalkiis waa iska serios nidaamka haddii jadwalka magaalada yaalna qof walbaa waa ogyahaba sidii ayadoo ah haddana xoogaa shaqaaqooyin iyo haddana ayadiioo la kala dhaca iyo dhibaato fara badan amni haddana lagu shaqaystaaba ma jiro waxaan ku qabnaa dhibaato aad u weyn maadaama anahay gaadiidlayda magaalada beledweyne laamigii asigoo jajabsanaay oo gaadiidka lagu wadi karin oo keliyaan nagu xanuusteen oo dhibaato kasta oo aan ku qabnay haddana waa kana roob yariisa oo xaysa markuu dhiiqow noqonaya gaadiidkii waa daxalaysanayaan waa burburayaan waa jajabayaan waa dhiiqoobayaan ma fahamtay dadkii meesha maraya xataa waa ku halaynayna dhiiqo sababtoo ah laamiga hadduu noo dhisnaanaya saan ma ahaateen sooma shacabka magaalada beledweyne ayaa waxaa dhibaato badan ku haya maamulada kale ah hirshabelle iyo hiiraan state iyagoona dhowr jeer ku dagaalamay magaaladaasi wilaayada islaamiga ee shabeellaha hoose ayaa madaraso weyn oo haweenka wax ku bartaan ka hirgelisay deegaan hoostaga degmada awdhegle warbixinta warkani waxaa soo jeedinaya maxamed muudey wilaayada islaamiga ah ee shabeellaha hoose ayaa madaraso weyn oo haweenku wax ku bartaan ka hirgelisay deegaanka aybuute ee u dhow degmada awdheegle ee wilaayadaas madarasadan oo dhismaheeda ay ku baxday lacag kor u dhaaftay afar kun oo doolar ayaa waxaa aada ugu riyaaqay dumarkii deegaanka oo markii hore geedaha hoostooda wax ku baran jiray qaar ka mid ah haweenkaasi oo la hadlay warbaahinta islaamiga ah ee alfurqaan ayaa ka waramay shucuurkooda ku aadan madarasada loo hirgeliyey maamooyin oo xabka binta cumar dhigta waaye tuulada ay guurta oo kumahadsan al-shabaab oo noo dhigti hoolweeg oo maasha allah eh oo waxaan ku barano faa'iida weyn aan ku helnay oo toban boqol kun qaadeyso oo noo dhigta maasha allah geedaha hoostaada wax kudhigeeni مجانين ولكن موضعيها خير أناسيق أو أحسن مبارية توحيد كبرني صلاة دائما أن تعايد أن تعينا بارني ما شاء الله يا إن شاء الله يوم ما مريم عيدي يا نهي أنا وأخبرنا ورنا وراجعين لنا تبعنا آه ما شاء الله وأخبرش دائما ما شاء الله الحمد لله هداي جل بقول بريد ما تسرع عيني هذا ما شاء الله مرة نقص أنا أخبرنا بيا ونهي ما لا ما شاء الله ورايك ما تتفقنا هذا wilaayada islaamiga ah ee shabeellaha hoose ayaa horay marar badan madaariis u gaar ah haweenka waxay ka furtay tuulooyin deegaano iyo degmooyin ka tirsan wilaayada mid ka mid ah musharaxiinta maamulka la baxay jubbaland ayaa weerar afkah ku qaaday axmed madoobe isagoona ugu baaqay inuu ogolaado in la tartamo sida warkaani uu ku faahfaahinayo farxaan cali cabdiraxmaan yuusuf rabbi oo ah guddoomiyaha xisbiga shacabka ee maamulka isku magacaabay jubbaland islamarkaana ah mucaaradka axmed madoobe kana mid ah musharaxiinta u tartamaya xilka madaxtinimada maamulkaasi isagoo ka soo kici timay garoonka diyaaradaha ee muqdisho kana degay gegada kismaayo ayaa weerar afka ah wuxuu ku qaaday axmed madoobe isagoo ugu baaqay inuu ogolaado in lala tartamo wuxuu sheegay in wax laga xumaada tahay in wariyaasha ku sugan kismaayo looga cagajugleeyo inaanay soo bandhigi karin ololaha doorashada ee shakhsiyaadka mucaaradka ku ah axmed madoobe waa kan isagoo arrimahaasi ka hadlaya in wariyaasha lagu cadajugleeyo in ayna mucaaradka ayna waxba ka duubin arrintaasi waa arrin mudan cambaaraynta falalka noocaasoo kale aha waxba ma siyaadiyaan laakiin wax unbay maaragtay ay sii fogeeyaan wax unbay maaragtay dhibaatay abuuraan marka waxaan leeyahay madaxweynihii hore ee jubbaland intii aad soo xukumi kartay jubbaland waa soo xukuntay maanta waxaa loo baahan yahay maalintii caqliga uu shaqayn lahaa dadka reer jubbalandna aada maaragtay taladooda dhexda dhigi lahayd la tashi aada la samayn lahayd saamileyda siyaasadda reer jubbaland wax lala cararay meel laguma tago ee axmedow dib u fiiri taariikhahaas iyo magaranaysaa waaqicaas horay usoo dhacay iyo meelahii ay ku dambeeyeen damaca maaragtay guracan uuna kula fogaanin baan leeyahay
weerarkan uu mas-uulkan ku qaaday madaxweynaha maamulka isku magacaabay jubbaland ayaa ku soo aadaya iyadoo waayadii dambe uu khilaaf siyaasadeed oo xooggan u dhexeeyey jubbaland iyo dowladda federaalka
ku dhowaad toban milyan oo itoobiyaan ah ayaa la xanuunsan cudurka malaariyada halka in ka badan kun ruux oo itoobiyaan bilo gudaheed u dhinteen cudurka malaariyada tafaasiisha warkaasi cabdalla mukhtaar ayaa soo gudbinaya sida lagu sheegay warbixin ka soo baxday waxaa loogu yeero hay-adda caafimaadka adduunka ah ee w h o waxaa dadka itoobiya ku nool fara-ba-an ku haya cudurka malaariyada ama duumada kaasoo soo ritay ku dhowaad toban milyan oo qof halka ay u dhinteen in ka badan kun ruux dhowrkii bilood ee lasoo dhaafay warbixinta w h o ayaa lagu sheegay in toddoba dhibic saddex milyan oo qof oo itoobiyaan ah laga helay cudurka malaariyada halka kun boqol konton iyo toddoba ruux oo kalena ay u dhinteen cudurkan sagaalkii bilood ee lasoo dhaafay warbixinta ayaa tilmaantay in tiradan la diiwaangeliyey ay tahay tii ugu badneed toddobadii sano ee lasoo dhaafay cudurkan duumada ayaana waxaa sababa qaniinka kaneecada oo ku badan dalka itoobiya maadaama uu yahay dal ay webiyo maraan harabiyoodyaduna ku badan yihiin mid ka mid ah waxyaabaha sababa cudurkan qaybtana ka qaatay inuu aad ugu dhex faafo dadka itoobiyaanka ah waxa ay w h o sheegtay inay tahay iyadoo dadku isla isticmaalaan irbadaha la isku duro maadaama dadka itoobiyaanku aad u badan yihiin xarumo caafimaad oo tayo lehna aan laga helaynin goob waliba xitaa waxaa cudurka maleeriyada isku gudbin kara hooyada iyo cunugeeda inta uu caloosha ku jiro ama wakhtiga dhalmada sida warbixinta w h o oo ah hay-adda qaramada midoobay u qaabilsan arrimaha caafimaadka sheegtay boqolkiiba toddobaatan iyo shan dalka itoobiya waxa uu gabaad iyo hoy u yahay waxyaabaha dheliya cudurrada oo ay fayraska iyo bakteriyada ay ka mid yihiin tanina waxa ay keentay in dalku noqdo mid ka mid ah meelaha ugu adag ee la dhiban cudurrada aadka u faafa sida maleeriyada marka laga hadlayo gobollada ugu badan ee laga soo diiwaangeliyey xanuunka maleeriyada kumanaanka ruuxna ugu dhinteen waa gobollada amxaarada oromada koonfurta itoobiya iyo galbeedka waddanka halkaasoo laga soo diiwaangeliyey siddeetan iyo sagaal boqolkiiba dadka uu xanuunka duumada soo ritay iyo kuwa u dhintay intaba w h o waxa ay sheegtay iyadoo kaashanaysa wasaaradda caafimaadka itoobiya ay isku dayeyso inay hirgeliso goob caafimaad oo dadka lagula tacaalo iyadoo la hirgelinayo xarumo si deg deg ah u qaabili kara dadka xanuunsan itoobiya ayaa ka mid ah dalalka ugu dadka badan marka laga hadlayo afrika iyo si gaar ah mandiqadda geeska afrika waxaana sannadihii u dambeeyey uu dalkani martigeliyey siraacaad iyo dagaallo adag oo u dhexeeya qowmiyadaha isdiidan warkan waxaad kala socotaan idaacadda alfurqaan maleeshiyaadka maxaarada ee fano ayaa sheegtay in ay saraakiil iyo askar ku dileen weerar ka dhacay waqooyiga itoobiya warkani waxaa ka waramaya cabdiraxmaan beder wararkee naga soo gaaraya waqooyiga waddanka itoobiya ayaa waxay ku waramayaan in halkaasi uu ka dhacay dagaal adag oo u dhexeeya ciidamada dowladda federaalka itoobiya iyo sidoo kale maleeshiyaadka maxaarada ee fano waxaana weerarkaasi lagu dilay askar iyo saraakiil ka tirsan ciidamada xabashida itoobiya sida ay sheegteen maleeshiyaadka fano weerarkan ayaa wuxuu si gaar uga dhacay saldhig ciidamada itoobiya ay ku leeyihiin magaalo ka tirsan mandiqadda gojam ee dalka itoobiya ciidamada fano ayaana waxay sheegeen weerarkaasi ay ku dileen in ka badan shan iyo toban askar oo ka tirsan xukuumadda abiy axmed oo laba ka mida ay saraakiil yihiin siday xogu sheegayaan xerada ay weerareen maleeshiyaadka fano ayaa waxay ku taalaa wado istaraatiiji ah oo aada biyo xereen ka weyn ee abey kaasoo ah mashruucayin muddaasoo dhisaysay dowladda xabshida itoobiya malaayiin dollarna uga baxday dagaalka ay isku hayaan askarta xabshida itoobiya ee ka amar qaata abiy axmed iyo sidoo kale maleeshiyaadka mucaaradka amxarada ayaa wuxuu soconaya in muddo ah waxaana dagaaladaasi ku baxay in badan oo ka mid ah askarta labada dhinac halka sidoo kale uu saameyn weyn ku yeeshay guud ahaan waddanka itoobiya iyo dadkiisa isbuucyadii tegay ayaana waxaa laga soo calaamadeeyey gobolka amxarada dagaallo qaraar oo u dhexeeya labada dhinac waxaana dagaaladaasi ciidamada xabashida itoobiya looga dilay tobanaan askari halka looga dhaawacay kuwo kale ad u fara badan waxaa sidoo kale xusid mudan in ciidamada dowladda xabashida itoobiya ay fulinayeen duqaymo xagga cirka ay ku baabeen dad badan oo rayda ah warkii alfurqaanna waanageyntaa